dhalinyaro badan oo ku nool caasimada hirshabeelle ee jowhar ayaa ku tartamaya xilligan xirfado kala duwan si ay kaalintooda uga qayb qaataan horumarka deegaanka iyo ka maareynta noloshooda maadaama dalka ay ka jirto shaqo la-aan cali daa-uud cali waxauu ka mid yahay dhalinyarada ku shaqaysata farsamada gacanta sida sameynta alaabaha jiifka iyo miisaska waxa uu ka waramayaa sida ay u wanaagsan tahay in la sameysto xirfad lagu shaqaysto xirfida gacmaha alaabtan waxaa la dhahaa jiif nooc walbo laba sheeyaa jirto saddex sheeyaa jir ilaa afar sheeyaa jirto qofku wuxuu naga soo dalbado aanu sameynaa waana wax oo kornaaga wada imaada anagada taariikhda horta oo hooshaan kusoo bilaabay taariikh oo saas iskaga sii dheer maaha shaqadeyda mar dhowaa soo bilaabay saas oy tahay maasha allah waanu ku qanacsannahay hadda waayo inkastoo micnaha qofka hadou gacan qabasha uu leeyahay oo gacanta laga soo qabto sidai oo micnaha uu ku barbaara waa iska basid laakiin qofka hadee gacan lagu haynin dhibaatay leedahay macalimiinteenu umahad celinaa oo intaanu hadda oon isla joogno oo shaqadaasaan ifahansiiyo sidii fadhiyaal oo kalea sameynaa waxyaala badan yaruuti oo sameeya habile oo xaafadaha ka qabanaa jirto farsamadana hal shay oo keliya maaha nooc wala kugu timaada inaad ku qaban kartid ay fiican tahay maasha allah waxaa igu dhaliyey intaan taariib aada lahay oo meelahaas oo micnaha ciddii aan ka dheeraa lahay waxa aan micnaha jecleystay wadankeyga gudihiisa inaan wax walbana ku barto oo wax walbana aan ku qabsado intaasi marka laga soo gudbo aad bay u kala duwan yihiin xirfadaha ay ku shaqaystaan dhalinyarada johor ku nool sida axmed ismaaciil muxudiin oo ah xirfadle ka shaqeeya sida loo hagaajiyo baabuurta soo celadooba waxa uu ka warbixiyey waxa ku dhaliyay inuu shaqadani kusoo biiro isagoo sheegay in qoyskiisa uu ka dibiro qarashaadka uu ka helo aniga xirfadaan ku shaqaysta waxay ka mid tahay mootooyinka lowlagoodleeda aan sameeyo iyo taageeradooda iyo waxyaaba lamid ee baabuurada gawaarida aan cagaha suwixii aan u aariyayoo kale adiga waxyaaba badan oo kamadaariyaalne oo celisena waa iska iibiyaa si fiican midaasne waxaa sabab ee xirfadeyda aan ku shaqaystaa waxyaaba bulshada aan u qabtaa waxaa ka mid e suwixii baabuurada oo boosada xamar ee hoomeyaalka ay imaadaan cagahaas wixii oo kale kamdaaryaalka iyo waxaas aan ka tuutuusiyo aan ka bedelaa baabuuradana wixii caga kasoo banjaro kale aan u sameeya wixii oo kale ii yimaadaan horta si fiican adiga waxyaaba aan ka hela waxaa ka mid a subaxii adiga mar afar doolar ka helaa mar toban doolar say u kala badan yihiin marba maalinba waxay say u kala badan yihiin shaqadaasay u kala badan tahay lacagta u kala badan tahay waa dhif io nadir inaad aragto dhalinyaro isxilqaamay xitaa kuwa kasoo qalanjibiyay jaamacadaha inay samaystaan xirfado iyaga u gaar ah midaas oo ka caawinaysa fududaynta hiigsiga ay rabaan marka laga soo tago raadinta qutulyoonka qoyska